halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciya ah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin
ummadii reer israa'iil baa aflaxdu eebowhod baa unka kale ka doortay ambiyadoo dhan iyagoo ka xusho markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadaha siddeed ilaa sagaal ee cutubka kow iyo labaatanaad oo haddii aannu idinku celinno lahayd sida tan oo wuxuu u qayliyey sidii libaax oo kale oo uu yidhi sayidow maalintii oo dhan waxaan had iyo goorba ku kor taagnahay munaaradda waardiyaha oo habeen walbana waxaan joogaa meeshayda waardiyaha oo bal eeg waxaa soo socda ciidan fardo fuushan oo labolabo u socda oo isna waa u jawaabay oo wuxuu yidhi baabiloon waa dhacday waa dhacday oo sanamyadeedii xardhanaa oo ilaahyadeedu way wada jajabeen oo dhulkay daadsan yihiin haddaba kaasu waa waxyii sii sheegaya sida baabiloon ay u dhici doonto inkastoo wakhtigaasi xitaa baabiloon aanay xoog lahayn waxaana boqorkii baabiloon oo magaalada joogay loo sheegayaa in magaaladu gacanta ay u gashay ciidankii soo duulay sida ku qoran kitaabka yeremiyah cutubka kow iyo kontonaad aayadaha kow iyo soddon ilaa saddex iyo soddon haddaba waxaa dhacaya baabiloon iyo asnaamteedii faraha badnaa oo dhulka lagu soo tuuraya markaana taasi waxay qalbiqaboojin u tahay reer yuhuudda oo loo sii sheegay in reer baabiloon ay maxaabiis ahaan u kaxaysan doonaan waxaana kaloo mid kasta oo ilaah ka cabsada ee wakhtigaasi joogay ay u ahayd war farxadeed in baabiloon iyo asnaamteediiba dhulka lagu soo tuuri doono haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa isla baalka sagaal boqol iyo shan ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka kow iyo labaatanaad aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan dadkayga sida haruur la tumayow wixii aan rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil ka maqlay waan idiin ogaysiiyey haddaba xilliga beergurista wuxuu u taagan yahay ama lagu macneeyaa wakhti xukun uu imaanayo oo la goosanayo eeddii la galay waxaa sayid ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka afaraad aayadda shan iyo soddonaad sida tan miyaydnaan odhanin waxaa weli hadhay afar bilood oo markaas ayaa beerta la goynayaa bal eega waxaan idin leeyahay indhihiinna kor u qaada oo daya beeraha inay u cad yihiin beergoyska waxaa soo dhammaanaya wakhtigii sharciga markaasoo ciqaabtu ay israa'iil ku soo fool lahayd oo waxay sharciga haysteen muddo kun iyo shan boqol oo sannadood ah haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada ku saabsan warka culus ee reer edom si bal aynu haddana u aragno warka culus ee reer edom laga sii sheegay ayaa waxaa habboon inaannu eegno baalka sagaal boqol iyo shan ee axdigii hore kitaabka ishaaciyaha cutubka kow iyo labaatanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kanu waa warka culus ee duumaah ku saabsan mid baa aniga siciir iiga yeedhay isagoo leh waardiyow habeenka ka warran haddaba waa kuma duumaah duumaah waa eray astaan ah ama calaamad ah ishaaciyah wuxuu isticmaali jiray hadallo astaan ah si uu macnaha hoos ahaaneed u soo saaro oo horay baannu u soo aragnay isagoo hadalladaasi oo kale isticmaalaya si uu wax ugu sharaxo dadkii maalintiisa haddaba duumaah waxay ka soo jeedaa edom balse waxaa laga qaaday ama laga bixiyey xarafka e waxaanay noqonaysaa dum markii la dhammaystiro haddaba oo aad ku halqabsanayso inta soo hartay waxay noqonaysaa duumaah macnuhuna wuxuu noqonayaa aamusnaan haddaba ilaa iyo iminka dhulkii reer edom aamusnaan baa ka taagan kelmadda siciir ayaa iyana ka dhigan kii dhogorta badnaa ciisow ayaa haddaba ugu horreeyey intixaadda leh ee reer edom ahaa oo wuxuu degnaan jiray buur siciir sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka lix iyo soddonaad aayadda siddeedaad siciir waxay kaloo ka micno tahay duufaan fasiraadduna waxay noqonaysaa aamusnaan iyo duufaan waana dhul duufaani ay leeftay marka farriin xoog leh ayaa halkaasi ka soo baxaysa war baana laysla dhex xulayaa magaalada oo waxaa la leeyahay mid baa aniga siciir iiga yeedhay isagoo leh waardiyow habeenka ka warran marka dhanka kale laga eego waxaa waardiyihii la weydinayaa war habeenku ma horay buu u batay waxaana jawaabtu ay noqonaysaa ilaa iyo imisa ayaa ka harsan wakhtiga la muujinayo ammaanta ilaah sida ku qoran kitaabka malaakii cutubka afraad aayadda labaad markaasoo la muujinayo ammaanta ilaah markaasoo nebigu uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii malaakii cutubka afaraad aayadda labaad sida tan waxaa idiin soo bixi doonta qorraxdii xaqnimada oo baalaheeda bogsiinta ku sidda oo intaad baxdaan ayaad u boodboodi doontaan sida weylaha edegga ka baxa oo kale haddaan horay idinku sii wadno oo aan dib ugu noqonno kitaabkii ishaaciyaha cutubka kow iyo labaatanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo waardiyihiina wuxuu yidhi waagu waa baryayaa habeenkuna waa soo socdaa haddii aad wax weyddinaysaan weyddiya soo noqda oo kaalaya sidaad arkayso wuxuu waardiyuhu leeyahay waaga wuu baryayaa habeenkuna waa soo socdaa haddaba waxaa ammaan u noqonaya dadka qaarkii ayaa waxay balaayo u yihiin kuwo kale wixii iftiin u noqonaya dadka ilaah ayaa gudcur u noqonaya reer edom waana ninkii xagga jidhka ka dhashay oo ilaah diiday haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii ishaaciyah ayaannu iminka eegaynaa cutubka kow iyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kanu waa warka culus ee dalka carabta ku saabsan kuwiinna safarka ah oo reer dedaanow waxaad ku hoyan doontaan kaynta dalka carabta haddaba marka uu leeyahay nebigu carabta ayaa macnuhu uu iska cad yahay laakiin isla kelmaddaasi ayaa waxay ka dhigan tahay ama leedahay macaani kale waxay noqon kartaa fiidka haddii shaqallada la beddelo marka luqadda cibraaniga waa luqad shibanaha la isticmaalo oo aan lahayn shaqal shaqallada waxaa tilmaamaya xuruufo yaryar oo la mid ah shidka iyo midka iyo godka iyo wixii la mid ah ha yeeshee qorayaasha reer banu israa'iil ayaa luqadda waxay ku dareen shaqallo badan si akhrisku uu u fududaado marka aayaddan macnuhu wuu iska cad yahay oo wuxuu noqonayaa in taariikhda caraabiya lagu sifaynayo habeen waxaanay habeennimada ama gudcurku u imaanayaa wakhti aanay malaysanaynin oo deg deg ugu imaanaya waxaa haddaba caraabiya loo yaqaanaa dhulkii reer ismaaciil oo iyagu ah qabiilada degalamadegaanka ee aalaba loo yaqaano badwiyiinta iyo carabta kale ee maanta dunida joogta una badan bariga dhexe hase yeeshee isxaaq iyo ismaaciil kuwo wada socda ma ahayn welibana kuwo faracooda ah baa ilaa iyo maanta dagaal uu ka dhexeeya waxaannu ognahay in carabta iyo yuhuudda uu dagaal ka dhexeeyo haddii nebi ibraahim uu arki lahaa waxa maanta halkaasi ka dhacaya waxaan la yaabanahay inuu dembigiisii u galay ee uu haagaar ku guursaday ahaa mid yar iyo in kale saaxiib dembiga aad gasho kama baxayo taariikhda dadka oo waxaa suuragal ah inuu saamayn weyn ku yeesho taariikhda dadka haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal qorniinka ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo shan ee ahdigii hore cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan kuwa ooman biyo u keena kuwa dalka teemaa deganow kuwa qaxay cunto kala hortaga waayo iyagu seef bay ka carareen taas oo ahayd seef galla iyo qaanso xoodan iyo dagaal aad u kulul waayo sayidku wuxuu igu yidhi muddo sannad ah oo ah sida sannadaha shaqaalaha ayaa sharafta keedaar oo dhammu ku baabi'i doontaa waxaa taasoo haddaba ay noqonaysaa xukun ku soo fool leh dadka waddanka deggan haddaba cutubkan suugaanta u idishahay intaasi ku soo dhammaan maayo waxaase haddaba laga yaabaa in haatan ay tahay habeen laakiin maalintu ma dhamma haddaannu fiidka la socon waayo waxaa rabbigu leeyahay markii uu dunidan uumayey waxaana jiray fiid iyo subax isla maalin ah sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koowaad aayadda shanaad waxaa haddaba imaanaya subaxda oo waxaa soo dhammaanaya dhowaan oohintii habeenka oo maalin cusub baa imaanaysa habeenkii xumaa ee gudcurka dembiga iyo gaariwaaga wuu soo dhammaanayaa oo waxaa imaanaya subaxdii rabbiga marka xaqnimadu u soo ifi doonto sida qorraxda oo kale waxaa intaasi inoogu soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii kow iyo labaatanaad waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka laba iyo labaatanaad ee kitaabka ishaaciyah mawduuca cutubkan laba iyo labaatanaad ee kitaabka ishaaciyah ayaa waxaa warka culus uu ku soo socdaa dooxada muujinta waana yeruusaalem dooxadaasu waxaa kaloo cutubkan uu ka hadlayaa qisadii shebnaa iyo elyaqiim waxaa markaasi warkan culus uu ku socdaa yeruusaalem sidaannu idinku hogu tusaalayn doonno waxa aayadaha cutubkanu ay leeyihiin qaarkood warka culus wuxuu ka soo bilowday baabiloon oo wuxuu soo socday ilaa iyo uu soo gaaro yeruusaalem haatan waxaa magaalada ku soo degaya duufaantii oo karaar iyo xoogba leh sababtaasi aawadeed waxaannu markaasi ku horumaraynaa maaddada ku saabsan warka culus ee loo soo jeedinayo magaalada yeruusaalem haddaan ku bilowno cutubkan meeriska kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa isla kitaabkii ishaaciyah cutubka laba iyo labaatanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan kanu waa war culus oo dooxada muujinta ku saabsan war maxaa idinku dhacay oo aad dhammaantiin guryaha dushooda u korteen haddaba dooxada muujinta waxay qusaysaa yeruusaalem isla sida aayadaha afar siddeed sagaal iyo toban ay tibaaxayaan sida ishaaciya hadalka uu u leeyahay ama u odhanayo marka uu leeyahay dooxada muujinta ayaa noqonaysa warbixin dadban buurta muujinta waa wax la garan karo oo waxaa la odhan lahaa buurtu waa yeruusaalem waana meel wax laga daawado nebi muuse wuxuu soo istaagay buur nebo si uu u arko dhulkii israa'iil loo ballanqaaday sayid ciise masiixna wuxuu eegay yeruusaalem isagoo saaran buur saytuun markiisa aynu eegno qorniinka ayaa dooxooyinku ay u taagan yihiin dhul welwel badan oo hoosaysiinta iyo dhimashadu ay ku badan tahay waxaa haddaba haatan ishaaciyah muujintan uu ugu sii sheegayaa dadkii wakhtigiisa in dagaallo ay soo socdaan oo inuu dooxo ku macneeyo yeruusaalem ayaa iminka habboon markii dadku cabsi ay la gariiraan waxay koraan buuraha iyo guryaha dhaladooda bal inay arkaan sida cadowgooda uu u soo dhowaanayo waxaad eegtaa qisada ku qoran kitaabkii ishaaciya ah cutubka lix iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon markaasoo reer suuriya ay hareereeyeen magaalada yeruusaalem markii haddaba hareeraynta ugu dambaysa la arko ayaa sayidkeenna uu udigayaa dadka oo wuxuu ku leeyahay guryaha dushooda ha fuulina balse carara waxaana waxyigaasi uu ku qoran yahay injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciyaha cutubka laba iyo labaatanaad ayaannu hoos ugu daadegaynaa aayadda afaraad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed ayaan idhi aniga iga sii jeesta si qaraar baan u ooyi doonaa ha isku daalinina inaad dadkayga iga qalbi qaboojisaan marka ilaah haatan uu leeyahay dadkayga ayuu ka hadlayaa dadka reer banu israa'iil weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabkii ishaaciya ah cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha sagaal ilaa toban ee baalka sagaal boqol iyo shan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo weliba waxaad aragteen in daldaloolka magaalada daa'uud ay badan yihiin oo waxaad isku wada ururiseen biyihii balliga hoose oo waxaad tiriseen guryihii yeruusaalem oo waxaad guryihii u dumiseen inaad derbiga adkaysaan waxaannu garanaynaa in xisqiyah uu lahaa digtoonaan uu ku daafaco magaalada yeruusaalem sida ku qoran kitaabka taariikhda labaad cutubka laba iyo soddonaad haddaba waxyaalaha uu sameeyey waxay ahayd in derbi lagu wareejiyo halka balliga magaaladu uu ahaa si magaaladu aanay u biyo la'aan weli balligii halkaasi ayuu ku yaallaa maanta qaybtani waxay ku saabsan tahay ama ka hadlaysaa mustaqbalka oo welibana ma ahan qayb taariikhyahannadu ay wax ka garanayaan haddaba waa maxay hareeraynta iyo cadowga nebigu uu ka hadlayo reer faris waa la soo sheegay laakiin yeruusaalem way baaba'aysaa marka bershiya ama reer faris ay awoodda leeyihiin sida abbaarta ahna cadowga oo dhan ee yeruusaalem weeraraya hortayada ayaa la keenayaa ka bilaabata reer suuriya kuwaasoo hareereeyey magaalada laakiin aan soo gelin ilaa laga soo gaaro cadowga ka imaanaya dhanka waqooyi oo isaguna magaalada u dhaaranaya laakiin aan soo geli doonin haddaba inta u dhexaysa labadaasi goor waa marka reer suuriya ay hareereeyeen iyo marka dhanka waqooyi laga soo weerari doono ayaa yeruusaalem dhibaatooyin waaweyn ay gaari doonaan oo waxay isku mari doontaa xukuumado fara badan oo iyada maamuli doona marka warkanina waa warka culus ee saameeya magaalada yeruusaalem haddaan intaasi kaga gudubno maaddadii hore ee ku saabsanayd warka culus ee magaalada yeruusaalem ayaannu haatan eegaynaa xaal kooban oo ka hadlaya shebnaa iyo elyakiim haddaba xigashadan qoraalkan taariikhiga ah ee laga soo qaatay meelaha lagu kaydiyo qoraallada yeruusaalem ee wakhtiga ayaa aad iyo aad u habboon ama meeshii ku habbooneed la soo geliyey kuwo badan oo akhriya kitaabka ayaa ku macnaynaya shebnaa inuu u taagan yahay ama uu sawirayo kan masiixa mucaarada marka elyakiimna uu u taagan yahay masiixa oo kan isaga masiixa ah mucaarada ayuu ku dili doonaa dunidan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu dhaadhacaynaa baalka sagaal boqol iyo lix ee axdigii hore cutubka laba iyo labaatanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan sayidka ah rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay kac oo waxaad u tagtaa shebnaa oo ah qasnajiga guriga u sarreeya oo waxaad ku tidhaahdaa daah haddaba shebnaa wuxuu ahaa xoghayaha maaliyadda oo ahaa siyaasi hoos jooga xisqiyaah waxay u muuqataa in shebnaa uu ahaa nin maalka boqortooyada si xun ugu tagrifala oo musuq maasuq ah waxaad haddaba eegtaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad iyo cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda labaad iyo ishaaciyah cutubka lix iyo soddonaad aayadda saddexaad iyo ishaaciyah cutubka toddoba iyo soddonaad aayadda labaad si aad uga bogato qisadan halkan la soo geliyey haddaan horay idinku sii wadno kitaabka ishaaciyah ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waa adiga qabrigaagii halkan ka qotay oo xabaashaadiina meel sare ka qotay oo dhagaxana hooy ka samaystay bal maxaad halkan ku samaynaysaa oo yaad halkan ku haysataa haddaba shabnaa wuxuu sii dhistay qabrigiisii si isagoo nool dadku ay u yidhaahdaan kanu waa qabrigii shabnaa ha yeeshee isagu ma garan inuu dhiman doono oo lagu xabaali doono dal shisheeye sida ku qoran aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan aayadda sagaal iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo waxaan kaa eryi doonaa derajadaada oo jegada aad joogtana isagaa kaa soo dejin doona haddaba shabnaa waxaan u malaynayaa inuu yahay astaan ama wax shaabaha kan masiixa mucaarada haddaan haddaba horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo waxaan maalintaas u yeedhi doonaa addoonkayga elyaqiim ina xilqiyaah oo waxaan isaga huwin doonaa shulugaaga oo waxaan ku adkayn doonaa dhexxirkaaga oo dowladnimadaada isagaan u dhiibi doonaa oo isna aabbabow dadka yeruusaalem deggan iyo reer yuhuuddah u noqon doona elyaqiim wuxuu ahaa nin rugcaddaa ah oo beddeli doona shabnaa elyaqiim wuxuu kaloo ahaa nin aan cir weyneyn oo welibana aan baqayl ahayn isaga iyo shabnaa way kala duwan yihiin haddaba nebi ishaaciyaah wuxuu isku keenay raggan aan bilcagsiga oo keliya isku ahayne farqiga weyn uu u dhexeeyo shabnaa wuxuu sawir muuqda u yahay kan masiixa mucaarada oo elyaqiimna wuxuu sawir dhab ah u yahay masiixa luqaddu weli waa isku mid oo nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka laba iyo labaatanaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan oo furihii guriga daa'uudna garbihiisan saari doonaa oo wuu furi doonaa oo ninna ma xidhi doono wuu xidhi doonaa oo ninna ma furi doono haddaba aayaddan waxay i xusuusinaysaa hadalladii ciise masiix sida ku qoran kitaabka muujintii oo qayb ka ah kutubta axdiga cusub ahna kitaabka ugu dambeeya axdiga cusub cutubka saddexaad aayaddiisa toddobaad waxaa qoran sida tan kiniisadda filadefiya ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan quduuska ah oo runta ah oo furihii daa'uud haysta oo wuxuu furo aannu ninna xidhi karin wuxuu xidhana aannu ninna furi karin wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan haddaan horay idinku sii wadno meeriska kitaabka ishaaciyah bogga sagaal boqol iyo lix ee axdigii hore cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo waxaan isaga u dhuujin doonaa sida dhidib meel adag haysta oo isna wuxuu reerka aabbihiis u noqon doonaa carshi sharaf badan oo waxaa korkiisa laga lalmin doonaa sharaftii reerka aabbihiis oo dhan dhasha iyo farcanka iyo weelasha yaryar oo dhan koobabka iyo xataa sabraarada waaweyn oo dhanba oo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay maalintaasi dhidibkii meesha adag ku dhuuqsanaa wuu ka siibmi doonaa oo intuu jabo ayuu dhici doonaa oo culayskii saaraana waa la baabi'in doonaa waayo rabbiga ayaa saas ku hadlay haddaba marka uu leeyahay nebigu maalintaas ayuu ka hadlayaa wakhtiga dhibka weyn dunidan uu ka bilaabanayo sidaannu ku soo aragnay kutubtii hore ee aynu soo barannay aayadda shan iyo labaatanaadi waxay qusaysaa shabnaa oo isagu matalaya kan masiixa mucaarada dad fara badan ayaa ku kalsoonaan doona kan masiixa mucaarada ee imaan doona waxaanay ka dhowri doonaan inuu caawiyo waxaanay la noqonaysaa inuu masiixa yahay ha yeeshee isagu wuxuu la mid noqon doonaa sida musmaar meeshiisii ka habaabay haddii musmaarka caynkaasi oo kale ah aad damacdo inaad dharka surato dharkiibaa dhulka ku soo dhacaya waayo meel wacan ma haysto ama kuma qodbana shabnaana waa sida musmaar sii dhacaya oo welibana waxaa la mid ah kuwa isaga oo kale ah waxaa haddaba laysku hallayn karaa oo keliya masiixa dadka oo dhaniba way ku gabayaan mar ay ku gabaanba xitaa haddii nolosha ayaan kugu gabin dhimashada ayay kugu gabayaan bini'aadmi layskuma hallayn karo xitaa haddii uu nin wanaagsan yahay waayo haddii aad isku hallayso wuxuu u dhici karaa dhimasho marka isku hallayntaadii ama kalsoonidii aad ku qabtay soo isaga la dhiman mayso dhegaystow waxaan idinku leeyahay haddaba kalsoonidiinna masiixa saarta rasuul butrosna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka shanaad aayadda toddobaad ee baalka afar boqol iyo toban sida tan welwelkiinna oo dhan isaga saara maxaa yeelay isagu dan buu idinka leeyahay
walow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin guulow ilaahow gargaar dadkaago intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin geerida iyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire intaan garan badbaadada garaadkooda fahansiin geerida iyo dhimashada marka goodka laysdhigo iskarwaaqsi ma jire
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin